dhalinyaro kasoo jeeda beelo dhowaan dagaalo ku dhexmareen deegaana hoostiga degmada ceelbuur ee gobolka galguduud ayaa kulan ay ku qabteen magaalada muqdisho waxay ka soo saareen warmurtiyeed ee baaq nabadeed ugu direen dadka reer miyiga ee ku dagaalamay deegaanka meersis dhallinyaradan ayaa ku baaqay in si degdega loo joojiyo dagaalbeeleedka iyo dhiiga macnolaanta ku daadanaya ugu horreyn qaar ka mid a dhallinyarada ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo farriin u diray bulshada halkaasi toddobaadkii lasoo dhaafay dagaalada ku dhexmareen kuwa dibadda jira dhammaan ummaddaas waxaa wax u gala nabad waxaa wax u gala nabad in nabadda laga shaqeeyo inaan wax ka soo baxaya walaal la dilo walaal kaloo dila inaan wax guula iyo horumar oo lagu gaaraya aysan jirin kulamo muddo qaataya waxay noo socdeen wiigan iyo wiigii horeba waxaan uga tashanayna sidii colaadaas dhibaatada badan leh oo deegaanka ka socota sidii lagu dami lahay meel fiican iyo wadahadal fiican hadda annaga noo socdo odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta ganacsatada culummada dhammaan meel walba ay joogaanna waxaan ugu baaqaynaa inay odayaasha ku garab siiyaan dhibaatada deegaankaas ka dhacday dhanka kalena warmurtiyada ay dhallinyaradan soo saareen oo warbaahinta u akhriyeen ayay ku sheegeen inay doonayeen in si degdega colaadda loo joojiyo waxayna sidoo kale baaq u direen odayaasha dhaqanka iyo maamulka galmudug dhallinyaro ahaan waxaan si cad u cambaaraynaynaa colaadda dhacday waxaana si geesinimo leh ugu baaqaynaa dhammaan dadka walaalaha ah in ay joojiyaan dagaalka furaanne albaabka wadahadalka iyo is-afgaradka labo waxaan si buuxda u taageeraynaa baaqii nabadeed ee ay jeediyeen odayaasha dhaqanka annagoo codkeenna ku xoojinayna si daacadnimo iyo wadaniyad ay ku dheehan tahay saddex dhallinyaro ahaan waxaan diyaar u nahay inaan door muuqda ka qaadanno dadaalada nabadaynta iyo dib u heshiisiinta annagoo la shaqaynayna cid kasta oo u taagan xal waara iyo xasilooni afar waxaan ugu baaqaynaa dhallinyarada beelaha dagaalamaya in aysan noqon aalad lagu huriyo colaadda balse ay noqdaan tiirdhexaadka nabadda iyo xasiloonida shan waxaan ugu baaqaynaa dadka ku matala bulshada heer federaal dowlad goboleed iyo hay-adaha awoodda u leh in ay door firfircoon ka qaataan joojinta colaaddaas ayna odayaasha dhaqanka garab ku siiyaan dadaalada raadinta nabadda iyo dib u heshiisiinta lix waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa ganacsatada culimada qeybaha kala duwan ee bulshada inay ka qeyb qaataan dadaalada lagu joojinayo dagaalka loona midoobo horumarka iyo nabad waarta